Sheekh Cumar Saalax Madoobe oo ka mid ah culimada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bulshada muxdiniinta ugu baaqay in ay gargaar gaarsiiyaan qoysaska danyarta ah kuwaas oo ku kala nool kaamamka Beledweyne maadaama fooda inugu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan qoysaskan ayaa ah kuwo markaasi danyar ah islamarkaana aanan awoodin in ay iibsadaan raashinka qutul-duruuriga ah oo ay afurka dhigtaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آه، marka hore ilaahay jala wacalaa ayaan ku mahadinaynaa marka xigtaa ee, walaalayaal waxaan isku boorinaynaa waxaan ugu soo foodlay waa bishii barakeysneed ee ramadaan bishaas kheyraad badan ay leedahay ilaahay jala wacalaa uu dhex dhigay waxaa la rabaa marka walaalayaal inaan bishaas ah kawada faa'iidaysano nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaana waxtisaaba qufira lahu maa taqadama min denbih qofkii u istaago oo u qumo bisha ramadaan isoo ilaahayna rumaysan ajarna xisaabsana dembigiisa ayaa la dhaafa ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bishaas waa bil ilaahay dembiyada uu ku dhaafo waa bil ilaahay jala wacalaa naarta iyo cadaabkiisa ilaahay ummadda uu maaragta uu ugu xureeyo bishaasaa la rabaa walaalayaal inaan ka faa'iidaysano Ee, sidaas oo kale dadka masaakiinta ah aan quudino ee, aan wax tarno sadaqada iyo maaragta wax lala baxa oo khayraadka ah waa bil ilaahay uu laba laabo walaalayaal marka dadka masaakiinta ah ee baahan in laga warqabo la quudiyo la afuriyo la suxuriyo ayaan walaalayaal isku, isku boorinaynaa waa bil khayr badan khayraadkaas ilaahay u dhexdhigay aan ka faa'iidaysano qiyaamkii bisha ay lahayd aan noolayno wixii cibaadaad iyo wanaag oo dhan iyo tilaawadii qur-aanka iyo dhammaan khayraadka aan la nimaadno intaasaan isku boorinaynaa jasaakum allahu khayran